waxaa magaalada sharm el sheikh ee dalka masar lagu soo gabagabeeyey shirka toban iyo toddobaad ee wasiirada maaliyadda iskaashiga dalalka geeska afrika shirkan oo loogu hadlayay qodobo dhowr ah oo xambaarsan horumarinta dalalka geeska afrika ayaa waxaa diiradda lagu saaray isku xirka dalalka soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya oo loo sameynayo wadooyin waaweyn oo isku xira si loo horumariyo ganacsiga dalalka geeska afrika mashruuca isku xirka dalalka geeska afrika wejigiisa koowaad waxaa nasiib u helay in lagu bilaabo soomaaliya iyo jabuuti iyadoo fulinta mashruucana uu mas-uul ka yahay bangiga horumarinta afrika wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cilmi maxamed nuur ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadii kasoo baxay shirkii bangiga horumarinta afrika ee sharmal sheikh iyo kulamo kale oo uu la qaatay madaxdii ka qayb gashay waxaa runtii xooga lagu saaray sidii private sectorku uga qeyb qaadan lahaa isbedelkaasi ka hortaga isbedelkaasi cimilada iyo waxsoo saarka muxuu ahaay xagga cuntada waxaa kaloo aada looga hadlay infrastructureka iyo energy-ga mxuuaha tamarta iyo waxyaabaha kaabayaasha dhaqaale ee markaasi isku xidha ee markaasi wadamada africa runtii wuxuu ahaa shir socday laga bilaabo labaiyo labaatankii bishii bishan ilaa muxuu ahaay maanta markaasi soo gabagabooday dhowrkaa cisho wuxuu shirkaasi runtii anagu kaga qeyb galnay iyadoo nagu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha oo markaasi runtii anaga sharaf ay noo ahayd inuu shirkan muhiimadiisa uu nagala soo qeyb galay markaasi muxuu ahaay ra-iisul wasaare ee xamse kana soo qeyb galay furitaankii iyo muxuu ahaayey doodii muxuu ahaayey madaxweynayaasha ee arintan iyoiyo hogaamada ama madaxda dowladaha oo markaasi runtii aada loogu lafaguray arintan iyada ah waxaa runtii sharaf noo ahayd inaan sida wadajira madaxweynaha bangiga ula kulanay kaasoo markaasi aanu kaga hadalnay waxyaabaha soomaaliya baahiyaha gaarka ah ay qabto oo ay markaasi muxuu ahaayey iyo mashaariicda uu ka hirgelin karo muxuu ahaayey bangiga horumarinta africa xiliyadan markaa soomaaliya ay waajahayso dayn cafiska iyo xaaladaha muxuu ahaayey runtii abaareed iyo iyadoo markaasi hiigsanaysa horumar marka doorkii uu ka qaadan lahaa marka waxyaaba fara badan baa runtii halkaana lagu lafaguray waxaa runtii sharaf iyadna noo ahayd in shirar gaargaara markaasi la qabtay oo ahaa shirka muxuu ahaayey wadamada geeska africa ee hon initiatives la yidhaahdo hon africa initiatives shirkaasoo markaasi isagana ay kasoo qeyb galeen inta badan wadamada geeska africa oo ay muxuu ahaayey soomaaliya jabuuti etoobiya south sudan iyo kenyaba ay markaasi ay muxua xubno ka yihiin marka shirkaasna waxaa laga hadlay markaa mashaariicda wadajirka ay markaa wadanka muxuuha intaa geeska africa ay muxuu ahaay ay samayn karaan oo ah dhinaca isku xidhka muxuu ahaay xagga wadooyinka xagga muxuu ahaayey tamarta iyo xagga muxuu ahaayey digital muxuu ahaay ama communicationkaba ah dhinacyo fara badan oo noocaas ayaa markaasi laga hadlay waxaa focuska la saaray doorkan muxuu ahaayey sidii xuduudaha wadamadaasi ay leeyihiin loo xoojin lahaa horumarna lo markaasi muxuu ahaay looga sameyn lahaa xagga muxuu ahaay dhaqaalahana loo xoojin lahaa waxaa runtii sharaf noo ahayd in halkaasi lagu saxeexay muxuu ahaa heshiiskii ama aad aragteen ee ahaa facekii koowaad ee dhaqangelinta ama dhismaha wadada muxuu ahaa isku xidha markaasi wadamadaasi qeybo ka mid a sida jabuuti soomaaliya iyo etoobiya wadada isku xidha oo markaasi runtii muxuu ahaay dhismaheegii muxuu ahaayey la saxeexan saxeexnay markaasi